falastiin waa mahadsan tahay shirkaas wuxuu ahaa shir saddexda biloodba mar dhaca oo ay qabtaan wasaaradaha arrimaha gargaarka dowlad goboleedyada iyo hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka oo sadmo la yihaahdo oo u ah hay-adda la shaqeysa wasaaradahaas saddexdii bilba maraa la qabtaa mar waxaa lagu qabtaa magaalada muqdisho marna waxaa la aadaa dowlad goboleedyada meel kamid ah fursaddaana waxaa uga faa'iideysanay inaan shirkaa magaalada kismaayo ku qabsano ujeedada shirka looga hadlayana waxay ahayd in marka hore la iska wareysto xaaladaha bini aadanimada nolosha bulshada meeshay mareyso waxyaalihii soo qabsooma bilihii u dambeeyey caqabadihii lala kulmay iyo waxaa laga hadlaa maxaa qorshe noo ah bilaha soo socda shirkaas waxaa noo furay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe iyo wasiirka qorsheynta dowladda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene shirkaasna si fiican iyo doodo fiicana ka dhacay si fiican loogu qabsoomay marka maxaa ugu waaweyn culeysyada dhinaca bani aadanimada ee ka jira soomaaliya culeysyada hadda ka jira horta alxamdulilah roobo fiicana dalka oo dhan gaaray laakiin weli waxaa walwal ka qabnaa siday noqon doonto dhinaca cuntada beeraha wax soo saarka siduu noqon doono taas culeysa ka taagan meelo qaarkood weli waxaa jira macluushi iyo welwalka aan ka qabna oo dhinaca hay-adihii oo dhimay deeqihii ay bixinayeen si aada u dhimay boqol kiiba konton ka badan dhimay dhimistana ay sii socoto marka welwalweyn waxaan ka qabnay haddii dhimistaas socoto in ay keeni karto xaalad aada u adag oo la joojiyo kaalmada socoto marka maxay tahay sababaha sababaha hay-adahan ay u dhimeen gargaarka maxay tahay dhinacna horta sanadka lasoo dhaafay maadaama waddanka laga cabsanayo inay ka dhacdo macluul ka dhacdo gurmadka meel aada u badanaa la gaarsiiyey marka maadaama ay aamineen aragti ah in macluusha laga hortegay adduunkana meelo badan ay ka jiraan dhibaatooyin ka jiraan sida waddanka yeman iyo hadda arrinta suudaan oo aada u xoogeysato arrin ugu cusuba in dhaqaalo badan dhinacaas u wareegi doono marka dhaqaalihii dalka lagu deeqayo aada hoos uu dhacay hay-adihiina waxay ku qasbanaadeen in markaas ay yaraayeen deeqihii ay bixinayeen taasaa culeys badan keentay marka hadda marka la fiiriyo abaarta haddii laga hortegay roobab ay da-een maxay tahay culeysyada dadka haysta beerihii ma la tabcan karaa wax soo saarkii ma jira hadda wallahi dadka waa dadaaleen beerihii inta la tabci kara waa la tabcay laakiin badana xilliga guuga roobkiisa beerihii waxay soo go-ayaan bisha toddobaad ay soo go-ayaan marka markaasaa la ogaana sidii ay xaaladda noqotay marka dhinacaas inaan taxadar ka qabno hoosu dhacaas haddii cuntada hoos u dhacdo maxaa qorshe noo ah waxyaalahaasa aada looga doodayay iyo in lagu dhiiri jeliyo doonarka inay sii wadaan kaalmada ay siinaya soomaaliya marka la fiiriyo meelaha qaar daadadaa ka dhasha roobabkii da-ay khasaaraha roobabku geysteen intee bay la egyihiin guud ahaan dalka wala horta alxamdulilah roobka faa-iidadiisaa badan laakiin gobolada qaarkood sida gobolka hiiraan oo kale dhibaato xoog leh ay fatahaada webiga oo u geystay oo ilaa hadda dadka ay kasoo ay kasoo kabanayaan waxyaalaha u baahan rur-aanta soomaaliya in hore loo hore loo mariyo ama lagu dadaalo waa in laga taxadaraa biyahan tirada badan aan helayno sidii looga faa'iideysan lahay webiyaasha la qodo waxyaalahaas oo kahortaga ah oo dhinaca developmentiga ama ama horma horumarintana wax ka tari kara in in xoogga la saaro laakiin roobabka dhibaato weyn waxay u geysteen deegaanada gobolka hiiraan iyo gobolka gado magaalada baardheere
marka ugu dambeyntii maxaad kasoo saarteen kulankaasi kulanka waxaa kasoo saarta kulanka ujeedadiisa qayb kamid oo waxay ahayd in la daafuro architectureka soomaaliya ama qaabka uu dhisan yahay kaalmada soomaaliya oo saddex qaybood ah dhinaca developmentiga horumarinta ah dhinaca humanitarianka iyo dhinaca nabadeynta saddexdaas tiir magaalada kismaayo shala waxaa lagu daafuray qaybta gargaarka oo loo bixiyey isku xirka arrimaha gargaarka humanitarian coordination forum madasha isku xirka arrimaha gargaarka madashaasna waxay hoos tegi doontaa hay-adda maalinta masiibooyinka iyo wasaaradaha gargaarka kow taas waa lagu daafuray shirka soo socda wuxuu dhici doonaa laba bilood kabacdi wuxuu ka dhici doonaa haddii ilah yirahda magaalada muqdisho waxaa looga mahad celiyey hay-adihii la taageeray intii abaarta iyo coleysyada ayna haysteen hay-adaha waxaa loogu baaqay in lasii wado gurmadkaas lasii wado kaloo aan ka hadalna waxaa kamid ah in coordinationka ama isku xirka deeqaha la hormariyo oo xogka xog badan hay-adaha ay soo gudbiyaan xogahaasna wasaaradaha gargaarka ay ay sheegayaan iyo waxyaalo kaloo fara badan